sabuuraddii lixdan iyo afaraad ilaahow codkayga maqal markii aan kuu soo cawdo oo naftayda ka ilaali cadowga cabsidiisa oo iga qari talada qarsoon oo kuwa sharka ka shaqeeya iyo tirabadnaanta xumaanfalayaasha oo carabkooda u afeeyey sidii seef oo kale oo fallaadhahoodii liishaamay kuwaas oo ah erayo qadhaadh si ay meelo qarsoon kan quman fallaadh ugaga ganaan haddiiba si kedis ah ayay ugu ganaan mana cabsadaan qasdi shar ah bay isku dhiirogeliyaan waxay ku arrinsadaan inay si qarsoon dabinno u dhigaan oo ay is yidhaahdaan bal yaa arki doona waxay baadhaan xumaatooyin iyagoo leh annagu baadhid caqli ah ayaannu ebbinnay fekirka ku jira uurka nin walba iyo qalbiguba waa mool dheer yihiin laakiinse ilaah waa toogan doonaa oo haddiiba iyaga waxaa dhaawici doonta fallaar sidaas daraaddeed waa la kufin doonaa iyagoo carabkoodu col u yahay naftooda wax alla wixii iyaga arka oo dhammu way carari doonaan oo dadka oo dhammu way cabsan doonaan oo waxay sheegi doonaan shuqulka ilaah oo si aqli ah ayay uga fekeri doonaan wuxuu sameeyey kuwa xaqa ahu waxay ku farxi doonaan rabbiga oo isaga isku hallayn doonaan oo inta qalbigoodu toosan yahay oo dhammuna way faani doonaan